nasteexa cabdi cali oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ayaa nolosha caruurteeda ka maaraysa maqaayad yar oo ay ku karisa raashinka wadaniga ah muddo ka badan shan sano ayay lacagaha ay ka hesho karinta soorta iyo cambuulada ku dabartaan nolol maalmeed qoyskeeda iyo waxbarashada caruurteeda nasteexa cabdi cali ayaa raadiyo beerulo uga warantay karinta cuntadan iyo sida ay nolosha caruurteeda ugu maarayso oon daraawiishta joogo maqaayada iyagu shidan waxaan ku kariyaa cuntada dalka sida soorta cambuulada waxaa iga iibsado dalaaleyda waxaa iga iibsado nimanka safareyda oo balka keeno kuwa dhuxusha wareejiyo kuwa ariga gado oo dalaaleyde kuwa ariga baabuurta ku keeno safarkao kale ku imaado ha iga iibsado dadka kaleoo daraawiishta joogo waa ku qanacsanahay noloshayda waa ku maareeyaa shaqadaas waa ku faraxsanahay hadda aniga waxay aheeday shaqadaasaana wax haystaa muddo badan aana waxay aheeday aan shaqadan qabanayay intaasaan hadda waa ku qanacsanahay maqaayadaas iyo sheedan oo badarkaas ku karsado noloshayda iyo farxadda kalaa ka maarayaa lix caruure oo waxbarashadooda iyo waxay cunaan iyo waxay xirtaanaan ka maareeya meeshay seexanayeen mees intaasaan ka maareeyaa waxay ahayd shaqadan shaqa dhaanta maba lahan waa ku qanacsanaa shaqadayda alxamdu shukri ilaaha ii baraka waxaan ku tali lahay haweenka guriga joogo inay sidaan oo kale u shaqaystaan ay meelaha imaadaan badarka karsadaan ay caruurtooda ay ku maareeyaan ay noloshooda ku difaacaan intay guriga fadhiisa lahaayeen shaqadan waa shaqo fiican waa ku tixgeli lahaa inay haweenka guryaha joogo si fiican saasoo kale ugu shaqaystaan ani raashinka aan sameeyo waa raashinka dalkaayana bulshada dhan aaday u jecel yihiin soorta cambuulada dalka raashinkooda raashinka fiicanna waa balwaayba hadda raashin kale waa raashin dhacu u badan yahay shaqadan shaqa dhaanta ma arkin ilaa muddo shan sanahan ku jiraa caruurtayda waa ku maareeya naftayda raashinkii aan soo gadaa waa ka maaray ilaa heer jaamacada caruurta ka gaaraan inaan kusii guda jiro oo mar kastaba si inaan sii badsado aan raba hadduu ilaahay haweenka soomaaliyeed ayaa door muuqda ku leh korinta iyo samata bixinta ubadkooda si ay ula jaan qaadaan ubadka kale ee asaagooda ah